bimaa yuriidu waxa uu doonaya an yaakula inuu cuno nabiga hilibkaan lasoo dhigay oga warrama waxay tahay ay markaasaa loo sheegay rasuulka ilaahay oo waa dabbo waa dabbaa lagu yidhi waxaan hilibka naloo keenay oo solon waa baasha maasuluguleyda la yidhaaho fa rafaca rasuulu llahi sala allahu alay wasalam yaddahu nabigu gacantii buu ka ceshaday fa qultu waxaan idhi buu yidhi aya fa qultu waxaan idhi buu yidhi axaraamun huwa miya yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ow ma xaaraam ba ah qaala wuxuu yidhi nabigu ay laa walaakinahu lam yakun biardi qowmi xaaraam maaha labadu waa xalaale laakiin qoomkayga meesha uu degi jiray annaga quraysh haddaan nahay dhulka aan degno baashaa labada liyaa lagama cuno lam yakun biardi qowmi oo fa ajidunii waxaan isku helayaa ucaafu inaan koornayo w xoogaa mar haddaan dhulka annaga laga cunin waan ka yar xoogaa waan dhibsanayaa waa yar kahonayaabu nabigu qaala khaalidun khaalid wuxuu yidhi fajtarartuhu waan soo jiitayo faakaltuhu waan cunay buu yhi walxaal annabiyu sala allahu alay wasalam yandur asagoo nabigu ifiirinayaan ka diirtay buu yidhi hilib wade nabigu mar waa xalaal hadduu yidhi asaga unbaa xoogaa iyo dhibsanayo dhulkiisa unbaa laga cuni jirin moogi waakaado mara marka hadda anagu hadda ma ma malabaan weligaana cunnay haddii naloo keeno waaba yaabaynaaba de waakaade ugaartan kaleo caadiga ahabaaba dadkeenu waad xoolihii ka bateeno dee ugaartan kaleo caadiga ahaaba hataa dadkii waaweynaa hore ugaadha haddii lasoo daba biciidka ah iyo waxa iyo iga duwa bay kuleeyihi maba cuni karaan marka waa sidaa qofku wuxun baranin ma cuni karo ma cuni karo malayigan iska xalaalka arta kalluunka aadka u fiicane fitamiinka dadka qaar baan u dhawaan karin ma cuni karo bu kuleey malay qofku wuxuusa baranin marka ma cuni karo ay sida kale waa xalaal wal yani walmaxnuudu waxa weeye almashwiyu biras ay birad ay fi almashwiyu shayga la solay baa la yidhaha biradfi ay radfi baa lagu solayo maxaa la yidhaha dhagaxan yani la kululeeyo oo shiilamadooda waa la shiileeye wy waayo alxijaaratu lmuxamad dhagaxa yani carabka intii la shi la kululeeyo yaa marka la saaraya markaasuu lagu lagu soleeyaa waa la solay dhagaxun baa lagu solay dhagaxaas dabka la saaray markaasu kululaadi baa la kor saaray waa ka lagu solay can cabdillahi bni abi ufa waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi gazawnaa waan duulnay maca rasuuli llahi sala allahu alay waslam sabca gazawaat toddoba duulaan baa nabiga la socday buu yidhi naakulu ljaraad ayaxa un baanu cunayna bu yidhi intaan duulaanka wax kale maanu cunayn baalka ayaxa la yidhaha un baanu cunayn ayaxu waa baalka yar yarkaha la yidhahdo kabajahanka camal ah iska duulduulay soo ma marka bahalkaas un baan iska cunaynay buu leeyahy waa xalaal de ay o lanaa maytataani xalaalaani wa damaani xalaalaani laba mayto oo xalaal ahaanu leenahay asamaku waljaraad waa kalluunka iyo ayaxa wa wa damaani xalaalaani alkabidu wadixaal waa beerka iyo keliyaha waa dhiig fadhiya mogta damka masfuuxaa la xarimayo dhiiggan fadhiyo beerku waa dhiig fadhiistay wa dhiig buu ka samaysay asagoo dhan iyo yani keliyaha wa sambabada iyo yani barirta iyo waxaaso dhan waa laba waa dhiigooda fadhiya kulli waa iska xalaal waxaas marxaban can zahdam waxaa laga wariyey ibnu mudarif intuu ibnu mudarib aljermiy can zahdam ibnu mudarib aljermiy qaala wuxuu yihi kunnaa waxaan ahayd cinda abi muusa radia allahu canhu abi muusa alashcari baanu la joognay buu fadacaa wuxuu u yeeray abu musa alashcari bimaa'idati xeedhadii war raashinkii keena ayuu yihi raashinkii keena wa calayhaa xeedhadii markii lasoo dhigay calayhaa dusheeda waxaa ahaday laxmu dajaajin digaag baa saarnaa digaag yaa hilibkiisaasaa loo soo saar fa dakala rajulu nin baa noo soo galay min bani taymillaahi buu ka mid ahaa waa qolo carabta yamaneed ka mid ahaa la dhihi jiray taym bani taymillah min bani taymillaahi rajulun oo min bani taymillaahi ayaa noo soo galay axmaru ninkaasu wuu guduudan yahay shabiihun bilmawaali dad addoomaha ahaan jiro la xoreeyey buu u eg yahay buu leeyay ninkaas binaantiisa markaa fiiriso waxaad moodaa dadkii addoommada ahaan jiroo la xoreeyey waay fa qaala lahu wuxuu u yidhi abuu musa ashcari ba wuxuu yidhi haluma kaale war kaale kusoo dhawo cuntada kaale fatalaka'a wuu yar isadkeeyo gadaal buu u istaagay inuu isoo dhowaaday waa diiday fa qaala lahu wuxuu u yidhi abu muuse alashcari halumma kaalay fa innii anigu qad ra'aytu rasuula allahi sal alla lay slam yaakulu minhu ninkan muxuu marka dibdib ugu sii guranayaa hilibka digaago meesha saaran bu arkaa digaagna isoo weligii macuninba wuu la yaabanya marka warkaale hilibka kusoo dhawow markuu abu muuse alashcari iyo wuxuu arkay asagoo yani dhibsanayo gadaal u taagan war kaalay nabi maxamed baan arkay asagoo cunaya digaage sala allahu calayhi wasalam kaala buu yidhi soo dhawow oo cun hilibka ay marka hilibka digaaga dee waa la cuni soo ma waa xalaal shay xalaal can ibni cabaas waxaa laga wariyey radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu alay wasalam qaala wuxuu nabigu idaa akala axadukum axadkiin hadduu cunayo dacaaman dacaam falaa yamsax yadahu gacantiisa yumas- yuusa masixin yuu tirtirin waayo an biyaha yuusa gelinin xataa yalcaqaha ilaa uu yani muudsado waayo ow yulciqaha ilaa uu qof kale uu leebsiiyo waayo aadaabta dacaamka waxaa ka mid markaad cuntada cunto gacantaada inaad ka muumuusataa la doonaya raashinkii wuxuu ku yaallo dhan faina faina axadakum laa yadri min ayi albaraka yani ay min ayi dacaami dacaamka kii kao albarakatu ay ahaatay ma garanayo nabigu leeyahay cuntada barakadii ku jirtay ma halaha yani gacantaada saaranba ma midka xeehada xeehada iyo wixii yaroo kaaga haray waxaa la rabaa inaad murdiso saxanka wixii ku haray aad ka qaadato wixii dhulka kaaga dhacay waxaa la rabaa inaad soo qaadato ood cunto gacantaada wixii ku harharay inaad cunto weeye aadaabta dacaamka waa saas marka gacanta markaa raashinka cuntaa iyadoo raashinka ku dhoobay iyo biyaha iska gelin ama istiraashaha marin wa ilaa aad ka muudmuudsato xataa yalcaqahaa ilaa uu ka muudsado ow yulciqahaa ama qof kale uu muudsiiyo qof kale uu udhiibo oo yidhahda oo muuso qof kale haddaa u dhibtana dhib male qof aan markaa gacantaada wax dhiba u arkaynin oo aan ku dhibsanaynin waad muudsiin kartaabaa le weladka ilmahaaga adigu aad dhashay waa caadi gacanta aabihiis wax dhiba ooma arkaay xaaskaagi zawjadaadi waad muudsiin kartaa talmiidkaagi ardaygaagi waa caadi qof adigu aan naf- aan dhibsanayn hadduu gacantaada muudsadona wax dhiba male ama waxaa la doonaya in raashinka meesha laga asturo aadaabtu sidaa wa aadaabtu iyo sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam waa sidaa ga hadda maxaanu samaynaynaa gacantaas waxa inaan leeleebsanaa xoogaa ka tibraynaayo markaa cuntadii la cuno dee biyaha unbaa horey loo gelinaya sabunt aka u baab yahay wey can abi saclabata waxaa laga wariyey alkushaniy radia allahu canhu qaal ataytu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baan u imid faqultu waxaan ihi yaa rasuula allah inaa anagu biardi qowmin qoom ardadood iyo dhulkood baanu ku sugannahay oo joognaa qoomkaasoo ahli kitaabin ahli kitaab afa naakulu fii aaniyatihim weelashooda wax ma ku cuni karnaa buy rasuulka ilaahay wa fii ardi saydin wa fii ardin yacni waxaan ku suganahay dhul fii ardi saydin baan ku suganahay dhul yacni laga ugaarsado oo ugaartaas laga isticmaalo wa asiidu biqawsii qaansadayda iyo leebtayda ayaan ku ugaarsanayaa wa bikalbi eygaygina waan ku ugaarsanayaa alladii laysa bimucallamin mid wax la baray aan ahayn wa bikalbi eygaygina waan ku ugaaranayaa almucallami ee wax la baray famaa yasluxu maxaa xalaala lii aniga intaa aan soo sheegay maxaa xalaaliya yacni qolada ahlu kitaabka weelashooda wax ma ku cuni karnaa dhul laga ugaarsadaan joogaaye haddii waxa aan yacni gamuunkaas ama qaansida aan ku ugaarto ama eyga midka mucallimkaa iyo midka kaleba aan ku ugaarsado maxaa ii xalaala rasuulka ilaahay sidaasuu yidhi qaala wuxuu yidhi nabigu amaa maa dakarta wixii aad sheegtay yacni min aaniyati ahli lkitaab kuwa ahlu kitaabka weelashooda ah fain wajadtum haddaad helaysaan hayrahaa weelal kale haddaad helaysaan falaa ta'kuluu fiiha ha ku cunina ayuu nabigu leeyay ha ku cunina qolada ahlu kitaabka weelashooda weelaan aan ahayn haddaad helaysaan oo idinku leedihiin ha ku cunina weelashooda maxaa yeelay yacni waxba kama dhowrsadaano kuwaasoo waxyaalo fara badan oo aan fiicnayn iyo waxaan daahir ahayn bay iska galaan wey wain lam tajiduu haddiina helaynin oo weel kaleba iina hayninna faqsiluuha dhaqo oo wakuluu fiiha ku cuna ayuu nabigu yidhi alayhi salaatu wasalaam marka haddii un meeshaas qolyaha gaalada u badan yihiin meelahooda haddaad joogto dee haddaad meel kaloo islaam helayso meesha islaamka unbaad wax ka cunaysaa wax ka cabaysaa haddii aad laakiin weydo oo meel kaleba aad weydo weelashooda waa iska dhaqaysaa wa markaa kadib aad wax ku ridanaysa aka wain lam tajiduu haddiina helaynin weelal kale faqsiluuhaa dhaqo oo wakuluu fiiha wamaa sita wixii aad ugaaratay biqawsika qaansadaada waa yacni qaansadaadiiyo leebtaada wixi aad ku ugaaratay oo fadakarta ismallaahi ilaahay magaciisa aad ku xustay caleyhi dushiisa fakul iska cun ugaadhii marka halka iyadoo taagan baad shiishtay marka bismillaahi baad tihi markaasaad ku ku gantay dhag baad ka siisay waad iskala carartay soomaha waad iska tirtaad qaadaysaa hadhow baad heshay ayadoo meydoo meel taalo te waa ku xalaal de marka horead ismiga ilaahayba ku ku gantay baadi markaad leebka ganaysay wamaa sita waxa aad ugaaratay bikelbika eygaaga almucallami ee wax la baray eyga mucallamka waxa weeye waa eyga yacni la baray waxaa lagu garanayaa markii la diro wuu ordayaa joog haddii la dhahana wuu joogayaa bas haddaad ku celcelisa kama noogayo markaad dirtana wuu ordi haddaad ljirsoo reebto joog tiraadana waa istaagaya shayga hadduu qabtana ma cunayo haadan buu ka celinaya ma cunayo ma taabanaya asaw mucallam wey shay mid wax la baray wey kaas marka kaas wixii aad ku ugaaratay oo fadakarta isma allahi ilaahay magaciisa caleyhi aad ku xustay fakul iska cun waa xalaale wamaa sita wixii aad ugaaratay bikelbika eygaaga hayrilmucallami aan wax la barin oo fa adragta dakaatahu gawriciisi baad gaartay fakul iska cun wax mid aan mucallam hayn baad ku dirtay un yes ku tiri markaasuu qabtay wey waad ka daba tagtay un isagoo hayaad u tagtayoo noolal baad ku gaartay markaasaad gawracday waay xalaal wey kaas laakiin asagoo baktiystay haddaad u tagto waay kaas lama yani lama cunaayo wy maxaa yeelay mucallam maaha kaasoo isagaa naftiisa u qabsaday maana ku kuu qabtay maaha waxaa lagu garanaya markuuna mucallimka wuu iska cuniba asagoo cunay oo ka dargiya u tagtay ay de kaas waa yani wuxuu qabtay xalaal maaha kaas lama cunayo can hamaam waxaa laga wariy ibnu xaaris can cadiy bni xaatim wuxuu ka wariy radi allahu anhu qaala wuxuu yidhi cadiy bni xaatim qoltu waxaan ya rasuul allah inii ursilu kilaaba ey baan diraya almucallamati oo wax la baray fa yumsikna way qabanayaa calaya anay wax ii qabanaya ugaadhi baan ku diraya way iisoo qabanaya wa adkuru ismallahi ilaahay magaciisana waan ku diraya bal ka waran faqaala wuxuu nabigu idaa arsalta haddaad dirta kelbaka eygaaga almucallam ee wax la baray oo dakarta ismallahi ilaahay magaciisa aad ku xusto fakun cun maa amsaka calayka wuxuu kuu qabto wuxuu kuu qabta cuna dee eyga hadduuwa mucallama hadduu halahaa iyo hadduu kasii badnaa waa isku mid hadday wax wax la baray oo mucallamaba yihiin waxay qabtaan xalaal wey bismillah bisinkana lagu di lagu dira marka la diray qultu waxaan idhi buri wain qatalna yani haba dileenoo isagoo meyd aan u tagay maan iska cunay maxalaalba qaala wuxuu yidhi nabigu wain qatalna haba dileen isagoo meyda haddaa u tag isagoo nool haddaa u tagtana waad gawrici isagoo meyda haddaad ku gaartana de waa xalaal mar hadday mucallam ahaayeen wax la baray waay bisinkana aad ku dirtay waay wain qatalna haba dileen waay maa lam yushrika hadduusan la wadaagsanin kalbun ey oo laysa minhaa aan ka mid ahayn waay adigu ey mucallama ama laba ey oo mucallimaha dirsatay markaad dirtay labadoodii un baa la rabaa inay qabtaan ama kii mucallamka aad dirsatay un baa la rabaa inuu qabto mid kale hadduuna yani la wadaagsanin midkaa mucallimka adu marka haddaad dirtay mid kaloo aad mucallim hayn hadduu dhexda oga daro oo ugaadhi uu la ersado oo la qabto oo labadoodii isla hayaad u tagtay labadii isla dila aad u tagtay xalaal maaha kaas ay xalaal maaha maxaa yeel adigu eygaagii baad magacowday midka kale maadaa magacaabo aka mid hadda dilay oo labadooda dilayna ma garanaysid qultu waxaan idhi lahu nabigu waxaanu idhi fa innii armii waan ganayaa bilmicraadi asayda ugaadhi baan ku gadiyo fa usiibu waan ku asiibaya seen yeelayaa marka micraadka waxaa la yani waa sahmigii leebki waaye sahmun bilaa riishin walaa naslin ayaa la yidhaha wa inamaa yusiibu yani bilcardi weeye duuna xaddihi waay cardiga yani waxaa la yidhaha waa shay un aad tuurtayoo eygii yani yani waxaan leeyahay gamuunkii ama leebkii baalnaayoo kale maaha mana baalno af wax mudayana ma laha laakiin waa wuxun shayga lagu surgooyo ama lagu yani halgaadayo markaasaa lagu dhufanaya saasa wax kudi bilmicraad marka dadabkaa unbaad ugu dhufanaysaa marka shaygiibuu ku dhacaya fa qaala wuxuu yihi nabigu idaa ramayta haddii aad ganto bilmicraadi oo faani fakhazaqa fakulhu wain asaabahu bicardin falaa ta'kulhu shaygii markaad ku tuurtay hadduu af af ugu dhaco intuu afkiisi duro uu sidaa xoogga intuu u galo uu sidaa ku dilo dee af buu wax ku dilay yani asaaba bixaddi afkaasuu ku duray markaasuu yani saa ku dilay waa bismi illaahi baa tiri saasa ugu tuurtay marka hadduu wax af leeyahbaya marka saasaa ugu dishay soo maha waa xalaal wey wain asaabahu bicardin hadday tahay wuxuu yani waxaad ku qorgoysay oo taad ku yani ku surgoo nabardhow u yahay oon miisaankaasuu ku dilay af kuma dilin falaa taakula cuni sidiisa waxaa la dilaya waxaa la rabaa waxaad ku ugaaranaysaa inuu af wax ku dilaa la rabaa hadduu miisaan iyo culays wax ku dilo oo waa gaaruun weyn baad wax ku dhufatay ama dhagax weyn baad wax ku dhufatay haddaad noolal ku gaarto oon gawracdo mayaan hadduu saa ku dhinto de waa wax la surgooyo mawquudu noqonaya waxba kama ahay bakti waay marka lama cunayo markaas lama cunayo markaas a meesha marka xoogaa laga geliyo yani hadalka laga geliya yani xabadda waay baashan yani rasaastee la tuurayo ma af bay wax ku dishaa mise xoog bay wax ku dishaa xoog bay wax ku dishaa baa laleeyahy sida loo badanya xayle waxaan waa quwad un ku jirta waxaan ay shayga ku dardaraysa mooyaane af ay hadda leedaho haddii saas la yidhahdo hadda ku duraya ama wax lagu jeexi karaa ma jira wey soo ma xoog bay wax ku dardaraysaa baaser marka cabaddan wixii nolosha lagu gaaray unbaa fiican waxaan un iska dilayso aye haakada وxadيiث شhعبي عن عadي u ka wariyey نaxو xadiidkan oo kale weye وفيhi waxaa ku sugnay ilaa an yaأkula اlكلب eygu inuu cuno mooyaane eygu wuxuu ku qabto waa cunaysaa ilaa inuu inuu yani inuu iska cuno mooyaane fain akla falaa taأkul haddii uu cuno ha cunin xalaal mehe fainii anugu akhaaf waxaan ka baqayaa bu nebigu an yakuna inuu ahaado inamaa amsaka calىa nafsihi asaga unbaa qabsaday wy hadduu iska sii cunay de asagaa u aranaya mooga adaga kuuma qabanin wa wain khaaladahaa kilaabun ey kale hadday ku darmadaanoo min gayriha falaa taakul ha cunin eygaagii mucallamkaa markaad dirtatay hadday ey kale ku darmadaan ha cunin fa inamaa samiyta waad magacowday calaa kalbika walam tusami maada magacaamin calaa gayrihi wa fiihi waxaa kusugan xadiidkaa waxaa kusugan fiihi xadiidkaa waxaa ku sugnaa idaa arsalta waa xadiidka cadiy bn xaatim idaa arsalta haddaad dirta kalbika eygaaga haddaad dirto ayahay eygaagii almukallima almucallima ee wax la baray fadkur ismallahi ilaahay magaciisa xus eyga mukallamkaa yani waa midka mucallamka ee wax la bare kaas haddaad dirto fadkur ismallahi bismillaahi dhaho markaa ku dir fa in amsaka calayka hadduu kuu qabto oo fa adragtahu aada haleesho xayan fadbaxu gowrac wain adragtahu haddaad haleesho qabla yani qad qatala asagoo dilay walam yaakul minhu waxbana uusan ka taabanin fakulhu cun fainama alkalbu eygu faina akhda alkalbi dhe eyga qabashadiisibaa dakaatu gowrac u ah eyga bismillaahi markaa tira aad ku dirtay kuu qabtay soo maa isagoo dilay baad u tagtay aana cunin waay eyga qabashadiisii baa gawrac u awa taasaa gawrac u nabig le wa fiihi xadiidka cadiy waxaa ku sugnaa eylane idaa ramiita bisahmika leebkaaga haddaad ganto fadkur ismallahi ilahay magaciisa bismillaahi dhaho gamuunkiisaa ku gan waay wa fiihi waxaa ku sugnaa xadiidka cadiy fain qaaba canka hadduu kaa maqnaaday yowman aw yowmayni iska cun wa fii riwaayatin alyowmayni iyo wa halaaa waay hadda yani bahalkii gamuun baad ku dhufatay markaasuu la cararay maalin baad raadinaysa waad la-eed maalinka dambead doonaysay maalinka saddexaad baad heshay ama maalinkii labaad baad heshay soo meydaho meel yaal falam tajid mana aada helin fiihi fiigiisa ilaa athara sahmika leebkii aad ku dhufatay ama gamuunka aad ku dhufatay besaha ku yaalla wax kalma leh biyo kamuuna dhex dhicin meel kale kamuuna duulin meel buu iska yaallaan meeshii nabarkaagii umaana ku yaalla bas fa kul cun in shi'ta haddaad doonto haddaad doonto iska cun waay maxaa yeelay yani waxaa sheegan markaad bismillahi tiraad ku dhufata hadduu la cararo waa iska xalaal un waktigaad heshaba hadduuna wax kale un sabab kale usan u dhiman ama biyo usan ku dhex dhicin ama meel kale usan ka duulin ama yani un wax kalaad uuna asiibin waa kaaw waa iska xalaal ilaa inuu doorsoomo isbedelo mooyaane haddeed u yani uu yar uro dhowr beri yaallay markaa hadde lama ogolo xagga yani sixadii wax hadduu mar uro waa saas noqonaya laakiin hadduu caadigiisi iska yahay maalinkii labaad baad heshay ama maalinkiiba saad yani u raadinaysaad galabtii heshay waa iska xalaal fakul in shi'ta buu nabigu leeyay fain wajadtahu haddaad hesho hariiqan fi lmaa'i asagoo biyo ku dhacay falaa taakula cunin fa innaka adigu laa tadri garan maysid almaau biyihii miyaa qatalahu dilay ow sahmuka mise leebkaagii baa dilay ma garanaysid suusii cararaya baa artay asagoo garab biyaa intuu salka u fadhiistay un meydoo dhex yaala marka hadda ma biyihii buu ku dhintay oo hadda yani dhaawacan uu iskala kici lahaaye ma biyihii baa qarqiyoo dilay mise mise nabarkaagiiba u dhintay lama garanaya soo ma wax kaloo sabababa hadduu yimaado la cuni maayo lama cuno can saalim bin cabdillahi waxaa laga weri ibnu cumara can abihi radia allahu an anhum canhum allah ka raad noqday dhammaantoodba saalim bin cabdillaahi ibn cumar ibn khadaab wey qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yaquul rasuulki ilaahay baan maqlay buu yidhi cabdullahi bin cumar baa dhahay yaquulu xaalu leeyahy man iqtanaa kalban ey ninkii samaysta waay ey ninkii yeesho ilaa kalba saydin ow maashiyatin ilaa kalba saydin eyga lagu ugaarsado mooyaane ow amase maashiyatin kalba maashiyatin midka xoolaha ilaalinaya mooyaane ow xarsinna waa lagu daraa riwaaya saddexaad baa jirto midkaa yani lagu daraya midka beerta ilaalinaya beerta dhaqaalaynaya saddexdaa unbaa loo gelaya ey in la yeeshee inuu xoolaha kuu ilaalinayo inaad ku ugaarsanayso inuu beerta kuu ilaalinayo bas saddexdaa wixii aan ahayn ninkii samaysto fa inahu shaniya yunqasu min ajrihi ajrigiisaa laga nusqaaminayaa ama fa inahu shaniya yanqusu min ajrihi waxaa ka nusqaamaya kula yawmin qiiradaani maalinkii la arkaba ajirkaaga laba nasiiboo waaweyn baa laga goynaya qiraadku waa nasiib yani waa qayb dhanoo ajirkaaga ka mida marka eygan muxuu kuu faa'iideynaya maalin la arka ajirkaagi unbaa qayb laga nusqaamin qayb unbaa laga nusqaamin marka ey in la yeesha ma baha ilaa saddexdaa xaalo mooyaane saddexdaa xaalo unbuu sharcigu ogol yahay kuwa haddaad samaysato ajirkaaga waxba lagu nusqaamin maayo laakiin ay kale haddaad guriga iyo meelaha iska dhigato ajirkaaga unbaa maalin la arka dhinac la goynaya wixii yaroo aad aad samaysanaysa qaala saalim wuxuu yidhi wakaana abu hurayrata wuxuu radi allahu canhu yaquulu mid yidhahda ow kalba xarsin iyo eygi beerta waay midka beerta ilaaliya waay wa kaana saaxiiba xarsin buu ahay wa kaana wuxuu ahday abu hurayre saaxiiba xarsin buu ahay saaxiiba xarsin buu ahay can raafic ibni khadiij waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanayn maca nabiyi sala allahu calayh wasalam ay bidilxulayfati meesha dilxulayfa la yidhaha minti haamata ka mid fa asaaba naasa dadkii waxaa asiibay juucun gaajo fa asaabuu ibilan geel bay heleen iyo waqanaman ari geel iyo ari baa la helay haniimo ah wey oo gaalada ay leeyihiin wa kaana nabiyu wuxuu aha sala allahu calayh wasalama fii ukhrayaati alqowmi qoomka ciidanku gadaal buu kasoo socday nebigu gadaal buu socon jiray sida dadka maaragtay ninka gaadiidku yani ka halaabay ka xumaaday iyo dadka si noqday iyo siayna qoomka u kala tegin gadaal buu ciidanka ka socon jiray nebigu facajiluu way degdegeen wadabaxuu way gowraceen wa nasabuu alquduura nabi gadaal buu jiraayo mogtahay marka waxaa baahin aad baa loo baahanya mar maba sugi karnaa le markaasa xoolihii qaar intii la birayey baa dharyihii dabka durba la qalay baa dabka lagu tuuray wa fa amara nabiyu wuxuu amray sal alla alay wasalam bilquduuri dharyihii fa ukfi'ad waa la dabagembiyey afkaa dhulka loo geliyey dharyihii yacni la karayey oo lasii qalay wuxuu yihi daadiya markaasaa afka dhulka loo geliyey uma qasama nabigu waa qaybiyey xoolihii buu qaybiyey facadala yani wuxuu u dhigay la ekaysiiyey casharatan min alghanami bibaciirin toban ari a iyo neef geelo isku qiimo ka dhigay neef geela qofka la siina ama toban ari aw marka xoolaha qabla alqismi intaan la qaybina haddii say xalaal ku noqoni waa la isku leeyahay marka la iskama qalqali kara waa la daadiyey hilibkii waay marka nabigu waa u qaybiyey fanada waxaa cararay minhaa geeli yani haniimadaa xaggiisa baciirun baa cararay neef geelaa cararay markaasu yani waa xoolaha qaar waxaa jira iska yani duurjoogaho yani fiigoo markaasu iska fiigay dadkiiba uu ka cararaya fa dalabuuhu way raadiyeen way ka daba ordeenoo faaciyahum waa wuu noojiye oo waa la gaari waaye wax gaarala waay wa kaana fi lqowmi qoomka fiigooda waxaa ahday khaylun yasiiratun farda yar ayaa yani ciidanku watay waaye fa ahwaa rajulun nin baa wuxuu caydhiyey oo minhum qoomkii ka mid a fa ahwaa rajulun waayo nin baa yani yaa ganay buu leeyahay oo minhum qoomkii ka mida bisahmin ayuu ku asiibay faxabasahu llah nin baa intuu faraskiisii fuulay ku cayriya markuu usii dhow yahay ayuu hal gamunbuu ku dhuftay naafkiisii cararayo faxabisahu llahu ilaahay baa ku xabaasay waa laga daba tegay marka saasaa l yani waa la qashay way fa qaala wuxuu yihi nabigu ina lihaadihi lbahaa'imi ina lihaadihi midan albahaa'imi ee xoolaha awaabida bay leeyihiin kuwa duurjooga ka awaabidilwaxshi yani duurjoogta wuxuusta ugaadhoo kaleta w kuwa yani duurjoogoo sida ugaadhaas oo kale duurgal iska noqdo oo banjoogoobay banjoog baa leeyahay xoolaha wixii duurkaa ku jiro markay dadka arkaan ba cararay ay nadda wuu banjoogoobay wey markay saasay leeyihiin famaa qalabakum wixii idinka qaalib noqdo minhaa ka mid a fasnacuu biha kada saa un ku sameeya neefka haddii la gaari waayo wixii lala gaaro un baa lagu dhufanay bismi illahi bala saasaa lagu dhufanay saa hadduu ku dhintana waa xalaal wey ay iyo laga daba tagay halkaa kaa un baa gawriciisa noqonay haddii uu markaa uu la dhaco naf lagu gaarana waa la gawracaya wahaakada taa waxaa la mid meel hadduu intuu ku dhaco meeshii laga gawrici lahaay oo dhanba hoos bay jirtaa lama soo bixin karo sooma meesha uu markaa banaanka taalla looga dhufanaya bismillahi baa halkaa looga dhufanaya meeshan baa lagu soo qalanay wahaakada qaala wuxu uhi qultu waxaan ihi ya rasuul allah ina anagu laaqul caduwa cadow waan la kulmaynaa qadan berri berri gaalada inaan iska hortagno ayaanu rajaynaynaa walaysat macanaa muddan midiyana ma wadano afa nadbaxu bilqasabi qasabka wax maku gawracan karnaa hadhow hadhow haddaan yani qadiimo iyo waxeelno qasabka maku gawrici karnaa qaala wuxuu yihi nabigu maa anhara dama dhiig wixii daadiyo oo udukira smullahi caleyhi ilaahay magaciisa lagu xuso fakuluuhu cuna layse sinna wa dufra ilig iyo ciddi mooyaane ilig wax laguma gawracayo ciddidana wax laguma gawracanayo wasauxadidukum can dalika labadaa waan idiin sheegayaa ama sinu iligii facadmun laf wey iligu waa laf oo lafahana waxaa leeyahay markii la cuno oo la tuuro ayaa yani jinka mu'miniinta hilib loo saaraa wey in la nijaaseeyaa la diidaya lafaha yani saxarada iyo waxaana laskagama bi'iyo yani wax laguma gawracayo dhiigga in la geliya lama rabo halkaa jinkaasa yani loo saaraa hilib ko wa ama dufra cididina famudul xabashati xabashadaa wax ku qalata way way ceejiyaan xoolaha marka nafta way ceejinayaan ceejiyan la dhigayaan marka mudul xabasha waay marka kuwaasaad isku shabahaysaan oo kuwaasaad lamid noqonaysaan man tashabaha biqowmin fahuwa minhu ay baabul adaaxi udxiyadiibu u baabi can anas ibni malik radi allahu canhu qaal daxa nabiyu sala allahu alay waslm nabigu wuxuu ku udxiyaystay bikabshayni labawan amlaxayni aqranayni laba wanoo waaweyn amlaxayni oo dharan oo cadcadwa ama amlaxayni oo ciiro leh waa laba wanoo waaweyn oo ciiro leh aga ko aqranayni oo geese leh amlaxa marka waxaa la yidhahda waay wuxuu leeyahay waa yani alladii fiihi sawaadun wa bayaad caddaan iyo madow baa isugu jiro oo hadduu cad yahay oo indhaha un meelahan uu ka madmadow yahay inta kale cad yahayna wuu dharan yahay baa le waa wan cad madaxa marta madowgiisaas hadday un mid midtan cad iyo mid madow isku jiraana ciiraa la yidhahda ciiruu leey labadu waa lagu- labadooda waa lagu fasiri karaa amlaxayni aqranayni laba wanoo waaweyn oo yacni ca- cadcad ama ciiro leh oo aqranayni laba geese leh markay geesaha bixiyaan oo markay si fiican u jabsadaan wa dabaxahumaa biyadihi nebigu gacantiisuu ku gowracay wa sammaa ilaahay buu magacaa bismi illahi biri wa kabara wuu takbiirsaday wa wadaca rijlahu lugtuu ka saaray calaa sifaaxihima qoortuu saa markuu gowracayay halkaasu intuu oga istaagay buu nabigu "Ah, lugta ka saar halkaasuu gowracay bismi illaahi allahu akbar alamlaxu alaqbaru dheh amlax waxaa la yidhaha midka aqbarka ah wa aqbar wa huwa alladii fiihi sawaadun wa bayaad cadaan iyo madow buu iskugu jira kurkiisa oo iduhu inay kurka madow yihiin oo gordan yihin bay u badan yihin magtahay marka kaa madow iyo cadiin baa isku jir jira hakada kitaab lashri allah subxana wataala ayuu uu kitaab yahay waay waxyaalihii la cabayey can cabdillaahi bni cumara waxaa laga wariyey radia allahu canhuma ana cumara cumar oo cumar ibnu khataabe qaala wuxuu yidhi calaa minbari rasuulillaahi xaaluu ku sugan yahay sala allahu calayhi wasalam oo markuu khaliifka ahaa nabiga mimbarkiisibuu fuulay markaasuu khudbo aqriyey wuxuu yidhi amaa bacdu ayuha nnaasu dadow innahu shaaniya nazala waxaa soo degay ta- taxriimu lkhamr khamrada xaaraannimadeedii ayaa soo degtay in la xarimay ay xaaraam tahay qur-aankay kusoo degtay wa hiya khamradu min khamsatin shan bay ka ahaatay oo shan baa laga sameeya min alcinabi cinabka bahalkii la yidhaahdo midhahana cimarkii la yidhahdo iyo watamri timirtii waalcasali malabkii waalxinta sarreenkii iyo washaciiri baashaa shaciirka la yidhahdo waa gerbigii aayahay noocyahaasaa laga sameeyaa khamrada waay oo cinabkaa laga miirayaa tamrada yacni timirtaasaa yacni markay rudabka tahay baa la miirayaa markaasaa meel la dhigaya hadhow way qamiiraysaa malabkaa laga miiraa xindada yacni qamadigaa la shiiday oo laqooyey baa noqonaya washaciiri waay gerbigii waalkhamru khamradii khamre maxaa la yihaha marka waxyaalahaasoo dhan intii yacni sharaabkii intii laga sameeyo meel lagu shubay uu isbedelo bas weeye muskir buu noqonayaa waa khamradee waalkhamru khamre waxaa la yidhahdaa maa khaamara alcaqla caqliga wixii dooriyo bedelo halaathun saddex buu yidhi cumar waditu waxaan jeclaan lahaa anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama kaana inuu ahaaday cahida ilaynaa mid nagala ballamay fiihinna fiigooda cahdan yacni inuu aada noogu caddeeyo ballankan uu sheegaya waxaa weeye inuu noo caddeeyo aada noogu sii caddeeyo ayaan jeclaa xoogaa baa ku jiruu leeyahay mugdi ah ay kaana cahida ilaynaa fiihinna cahdan yacni waayahay inuu noo macnaa cahdi iyo caddayn inuu nooga noo caddeeyo nantahi ilayhi aanu ku intihoonno waayo wax bayaan oo ka dambeeya uusa jirin waayo aljaddu iyo walkalaalatu iyo wa abwaabu noon min abwaabi ribaa buuri saddexdaa inuu nabigu aada noogu caddeeyo ayaan jeclaan lahaa buuri aljaddu ee miiraasuljadd awowga dhaxalkiisa waayo oo xagga markii baabul irsi la marayo masalatuljad baa ugu dhib badan baa la yidhaha dhaxalka waayo masalatuljad maxaa yeele jadka yacni waxaa la yidhaahdaa sida asaga ugu faa'iido badan buu wax ku dhaxlaa yacni mar muqaasamuu qaadanaya yacni mar sulusu tarikuu qaadanaya marka marna yacni sulusu baaqi buu qaadanaya kolba sida asaga u dheef badan waayo ayuu ku- ku dhaxlaa jadku wuu xaalooyin badan yahay oo wuu isbabedelaa jadku waayo aljaddu maca alakli yani wal mar yacni yacni muqaasamuu samaynayaayoo walaal walaalihii ka midoo kale laga soo qaadaya sida asaga u dheef badan buu wax ku qaadani mar yacni sulusu baaqi buu qaadanoo helo faradku markay baxaan wixii soo haray buu suluskeeda qaadanaya marna yacni yani wixii oo dhan buu duuduubkeedii buu suluskiisii la baxaya marka waa kaada wey Ay. marka sidi cumar wuxuu odhan jiray wax kastaba i weydiiye laakiin jadka ha i weydiinina laa baaraka allaahu fii Ay, ilaahay ma barakeeyo iga daaf buu dhihi jiray ma- jadka masaladiisa waay marxaban marka aljaddu jadkii waa miiraahuljaddi iyo walkalaala kalaaladii waay qofka nax- nacab dhaxalka la yidhaahdo oo walad iyo waalid midna aan ka tegin waay asal iyo farac markayna ku dhexlaynin oo xaashiye unay ku dhexlayso walaalo iyo qaraabo kaloo kasii fog baa ku dhexlaysa waay nacab dhaxal baa leeyahay marka qofkaas hadduuna mar yacni walad iyo waalid uusan ka tegin asal iyo farac hadduusan lahayn waay kalaalaa la yidhaha tafsiirka u xoog badan kaas weeyo kalaalada lagu fasira waay oo qof aan walad iyo waalid midna lahayn wa aan ka tegin wa waayahay iyo wa abwaabun abwaab oo min abwaabi ribaa ribadan yani baababkeeda ka mida wey ribaduna yani way noocyo badan tahayo ribalfadli iyo ribanasiia iyo ribooyin yacnaa jiro oo dee wax alla wixii yani ziyaadoo dhanna ribaa layska yidhahdaa wey ribo waa ka وعن cاشhaةa waxaa laga wariyey رadي الlه عanهa an نبي sl عlيه وsلم su-ile waxaa la weydiiyey nabiga can اbitci bitci waa nabid yani casl baa la yidhaha malabka yani oo laqooyey biyaha laga sameeyey ayaa la yidhaha bitciga faqaala wuxuu yihi nabigu kulu sharaabin sharaab kulligii askara wax waaliyey fahuwa xaraamun xaraam wey hadduuna shaygu muskir ahayna waa iska xalaal mar hadduu isbedelo iskaarba keeno xaaraan weeye waana nijaasade albitcu nabid اlcasl baa la yidhaha وعn cabdاللahi بن cabaas waxaa laga wariyey radي الlahu canهuma qaala wuxuu yidhi balqa cumra cumar waxaa gaartay oo loo sheegay ana fulana ninka hebel la yihahdo baaca khamran khamra inuu iibinayo khamrada ninkaa ma cabe laakin wuu iibiyaa ba la yidhi wuu ka ganacsadaa ayahay faqaala wuxuu yihi markaa qaatala allahu fulanan hebel allaha lacnadu yidhi sida cumar baa odhanaya allaha lacnado alam yaclam miyuuse ogeyn ana rasuula اllahi salى الlahu عalayh wasalam qaala inuu yidhi qaatala allahu lyahuuda yahuud allaha lacnado xurimat calayhim waxaa laga xarimay ashuxuum yacni baruurtii iyo iyo xaydhi iyo waxaasaa laga xarimay weye fa jamaluuha way dhalaaliyeen oo fa baacuuha way iibsadeen waay xeelad bay sameeyeen marka xeelad ayay sameeyeen waay marka haddee shayga xaaraamta ahaa haddaad un xeelad u isticmaashana noocaas oo kale khamrada hadda cabitaankeedu waa xaaraam intifaacaya un cunaya in cunayn baad la mid tahay khamradii cabiin baad la mid tahay wey kitaabu libaasi dharkii buu u kitaab yahay can cumar bn khadaab waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi rasuulka ilahi wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam laa talbasu lxariira xariirta ha xidhanina fainahu shani man labisahu xariirta ninkii xirta fi dunya lam yalbasu fi laakhirati aakhira kuma xidhanaya wax kasta oo adduunyada la iska xarimay hadduu qofku sameeyo aakhira waa laga hoojinaya khamradaan adduunyada waa ku xaaraam hadduu qofku ku cabo aakhira khamradeedii wanaagsanayd ee macaaneyd yani anhaarun yani min khamrin ladati lishaaribiin ilaahay uu ku sheegay jannada webi halkaa qulqulayo waa laga hoojinaya xariirtan inuu ragga adduunyada inay ku xirtaan waa ka xaaraan hadday yani adduunyada ninkii ku xirta tii aakharaa laga hoojinaya yani jannadii buu waayayaa wey ma helayo wa can xudayfata ibn lyamaan waxaa laga wariyey radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilahay baan maqlay yaquulu xaalu leeya laa talbasu lxariira ha xidhanina xariirta wala diibaaja diibaajkana ha xidhanina waa nowcun min alxariir waay walaa tashrabuu ha ku cabina oo fii aaniyati dahabi walfida ay dahabkii iyo fidladii yani weelashiisina ha ku cabina oo labadan lacagood weelal in laga samaysto lama ogolo waay dahabka iyo fidlada waay maxaa yeelay waxaa ku sugan baa leeyahay inkisaaru yani qalbi lfuqaraa baa ku suganoo adiga haddii ilaahay xoolo badan ku siiyo ood weelashaba ka samaysan karta dahabkaas haddee in yani maanta qadadiiba raadinaysaa jirta maanta waxay ku qadeeyaan balaawo marka waxaa le nina yani mawaalal buu ka dhiganaya iyo kuraasuu ku fadhiisto anna waxaanba cunaan laahay baa meesha imaanaysa wa marka fuqarada qalbigoodaa la ilaalinayaayo yani dahabka iyo fidlada weelashooda in wax lagu cabo wax lagu cuno xaaraam wey sharcigu wuxuu ogol yahay un weelka jaba haddii meel yar un laga saaro waxaas lagu karimeeyey un mooyaane weelka in laga dhigto ma yani lama ogolo way ayada nafteeda aan badnayn haddayn lilxaaja ahayn wey walaa ta'kuluu ha ku cunina oo fii sixaafihima saxamahoodii ama xeryahoodiina ha ku cunina dahabkii fidladii wey fa inahaa madkuurkaa ugu celi madkuurnimadaas waa xariirtii iyo dahabkii fidladii weeye fa inahaa madkuurka lahum gaaladii bay u sugnaatay fi dunya walakum idinka mu'miniinta idiin sugnaatay fi laakhira buu nabigu leeyay wa can ilbaraa binu caazim waxaa laga wariyey radi allahu canhuma qaal maa ra'aytu ma arag buu yidhi bara binu caazim min dii limmatin mid halab u saaxiiba iyo timo dheer oo fii xullatin isku joog xamraa ah ee guduudan qabo kaasoo axsana ka wanaagsan min rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam limada waxaa la yidhaha timuhu markay dheer yihiin sidaa ay usoo laalaadeen sidaa loo shalleeya waay oo timaha nabiga calayhi salatu salaam shaxmata uduneehi ama yani calal manaakibi bayba taaban jireen marka qaarkood garbahay soo gaari jireen marna halkaa yani shaxmata uduneehi bay soo gaari jireen timaha carabtuna caaday u ahayd inay timaha daystaan oo timaha saa u shanlaystaan xiiritaanka caado umaahayn carabtu in madaxa xiiraan oo calaamo lala yaabi jiray bay ahayd yani kuwa khawaarijta maxluuqu ra'si unbay ahaayeen moogta wax ay yaqaaneen maha carabtu way timaha way dayn jireen marka ma arag buu leeyahay saxaabigaan la yidhaha bara binu caazim maa ra'aytu min dii limma halab mid u saaxiiba timo dheer oo halaba fii xullatin haddana qaba isku joog xamraa oo guduudan waay isku joogga markaa la qabi jiray muxuu ahaa yacni macaws hoose iyo go' koro waayo waa yacni hoosguntiiyo n go' wey labadaas waa laba go' waa isku joog dee dhar isu eg markaad qabto unbaa la yidhahdaa isku joog waay marxaban mhm. waa sad wey fii xu- fii xullatin xamraa kaasoo axsana ka wanaagsan min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi lahu shacarun buu lahaa nabigu timo yadribu ee taabanayo gaarayo ilaa mankibehi labada garbo aaya gaaya baciidu ma bayna almankibayni aaya baciidu ma bayna almankibayn buu ahaa nabigu laysa bilqasiiri walaa bitawiil timo dheeroo mar garba yani ma saa u taabanayo garbaha darbigu yani waa inay taabtaan way garbahaa soo taabanayu nabigu lahaa baciidu maa bayna almankibayn labada garab meesha udhaxaysana nabiga waasac bay ahayd waay yani nabiga calayhi salaatu wasalaam yani xibnihiisana yani laqmal karaadiis buu ahaayo wax xibno waaweyn buu ahaayo xabadkiisu waasac yahay buu ahaayo garbaha dhexdoodana waasac bay ahayd waay waasac bay ahayd laysa bilqasiiri mid gaaban muusa ahayn walaa biawiili mid dheerna muusa ahayn nabigu ee muxuu ahaa rabcatan min alqowm buu ahaa yani dhexdhexaad buu ahaa nabigu itaalka kaasaa ugu fiican qofku inuu dhexdhexaad yahay hadduu gaaban yahayna xoogaa waa yani gaabni baa qofka lagu tilmaamay dhirirka dheerna waa yar foolxumo dhexdhexaad buu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam dheerna maya gaabanna maya maca daalika waxaa lagu leeyahay yani asagoo nebigu saa u dhexdhexaada nin kastoo dheer wuu la sinaan jiray weligii nin ka dheeraaday oo nebigu hoos u fidiya ma jira wey nin kastoo dheer waa la siman yahay dhirkaasna foosha xuna nabiga laguma tilmaami jirin alayhi salaatu wasalaam haakada wa canhu waxaa laga wariyey can ilbaraa waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi amaranaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuuna amray bisabcin toddobo wa nahaanaa wuxuu naga reebay can sabcin toddobo amaranaa nabigu wuxuuna amray biciyaa- biciyaadati lmariidi qofka xanuunsan inaan soo booqanno waa sunna de ajir weyn baad helaysaa qofka xanuunsan inaad soo booqato waay dadka astaqaanaan iyo dadka qaraabada iyo watibaaci ljanaazati janaazada inaanu raacno waay qof hadduu dhinto meyd lagu sheegana inaad ka qayb gasho weeye janaazada maxaa yeele janaazada haddaad ku tukato qiraad baad ka helaysaa haddaad soo duugto oo inaad ku tukato intii laga duugaya aad la jirtana qiraadayn baad helaysaa waay laba ajiroo waaweyn wa tashmid alcaadisi ayuu yacma nabiguna amray weeye qofka hindhisooday oo yacni idaa xamidallah markuu ilaahay mahadiyo alxamdulilah uu yidhaahdo inaan u ducayno nidhaahno yarxamuka allah tashmiidku marka ducadaa weeye waana laga farxinaya qofka farax bay u tahayo markii loo duceeyo leeyahay yarxamuka allah wuu farxaya markaas inuu hadduu agtaada ku hindhisoodo oo alxamdu lilah u yidhaahdo waa u ducaynaysaa qof kastoo maqlaya waa inuu u duceeyo yarxamuka allah buu leey isaguna wuxuu ugu jawaabaya yahdiikum allah yuslix baalakum wa ibraari lqasami waa yani hindhisadaas markay la- hal iyo laba iyo saddex iyo markay tahay w hadduu saddex kasii badan hindhisoodo waa xanuun baa le markaa qofku waa jiran yahay samboor iyo wuxuu qababa caafa ka lahabaad le ay wa ifshaais yani wa iqraari lqasami buu nabiguna amray qofka dhaartay inaan u baarinimo samayno awil muqsimi wa ibraari lqasami dhaarti inaan u baarinimo sal- u- u baarinimo samayno ama ibraari lmuqsimi midkii dhaartay inaan u baarinimo samaynoba qofka yani qof aa saaxiiba tihiin wey ama qof aa isku fiican tihiin wey markaasuu kuu dhaarto wuxuu ku yidhi wallahi inaad saas yeeli ilaa wa ilaa saas waad ii yeelaysaa buyi hadde waxa uu ku amrayo ku dhaaranaya haddayna dembi ahayn u yeel dee wuu dhaartay asagee dhaartiisa u baarinimo samee ibraari lqasam aw ilmuqsimi wa nasri lmadluumi buu nabiguna amray qofka laga gardaran yahay la dulminaya inaan u gargaarno waay qofka hadduu madluum yahay ee laga gardaran yahay inaan u gargaarno ayuu nabiguna amray waay hadaad mar haddaad geri karto nasrigiisa aad kari karto ha ka hagrayna qofka muslimkaa u gargaaro qowl iyo ficil waxaad ugu gargaarto wa ijaabati daaci qofkii daaciga ahay ee noo yeri inaan ajiibno nabiguna amray waay iyo imow qofku hadduu yidhahdo waa inaad ajiibto waay wax maan kaa mancinaya xagga sharciga haddaysan jirin waa inaad ajiibto waay wa ifshaai salaami salaamta inaan faafinuu nabiguna amray a taqra'u salaama calaa man carafta waman laa waman laa yani waman laa tacrif buu nabigu leeyahay qofkaad garanaysa iyo qof aada garanayninba waa inaad salaamta waay salaamta faafi waay wanahaanaa nabigu wuxuu naga re- naga nahiyey oo naga reebay can khawaatimi dahabi oo can takhatumi bi- can takhatumi bidahabi waay dahabka fargashigiisa ama dahabka inaan fargashi ka dhiganno ayuu nabigu yani waa shakuraawiye can khawaatimi dahabi dahabka yani fargashigiisi oo cani takatumi inaan faraati ka dhiganno fargashi ka samaysano bidahabi dahabki wa can shurbin cabitaan buu nabigu naga nahiyey bilfidlati aan wax ku cabno fidlada weelasheeda in wax ku cabno wa canilmayaasiri buu nabigu naga nahiyey gundhigii waxaa la yidhaha mayaasirka wa mayaasirka yani waa baal xariirta laga sameeyo oo fardaha markii kooraha iyo waxaa la saara salka loo sii saaro jilicsan waay kaana waa nabig wuu naga nahiyey nabigu mayaasir baa layidhaha wa canilqisiyi buu nabigu naga nahiyey iyo yani wa can lubsi lxariiri buu naga nahiyey walistabraqi iyo wadiiwaaji intana waa anwaacu lxariir waay qisigu xariirta mideeda adag baa layidhaha can lubsi lxariiri waa jinsiga xariirta istabraq iyo dibaata xariirta mideeda jilicsan baa layidhaha waa anwaacun min alxariir xariirta noocyaalkeeda oo dhan baa nalaga nahiyay inaan isticmaalno weyde وعن ابن عمر وحا لغا وري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الضجع اصطنع ده اصطنع وحو سميت نبي خاتما فرقش ومن ذهب ذهب يعني فرقش أما فراتي ذهب أي نبي سميت فكان وحو هذا وحو هذا نبي يجعل مد يليه فسه فسكيسي في بعضين كفه واي إذا لبسه مركو حراني fargashiga meel dhuuban oo yuu leeyahay soo ma saa u taagan meeshaasaa fasl khaatam la yidhaha khaatamka faskiisaa la yidhaha meeshan uu leeyahay yani qurxinaysaba ee saa u taagan waay markuu xidhanayo nabigu hoos buu marin jiray faskaas dhinaca hoosuu marinayay o fasanaca annaasu dadkii oo dhanna way samaysteen mila daalika fargashigii dahabka ahaa ee nabigu samaysan baa lagu arkay oo markaasaa lagu wada dayday uma inahu nabigu jalasa wuu fadhiistay cala lmimbari mimbarka ayuu ku fadhiistay fanazacahu fargashigii buu siibay faqaala wuxuu yidhi innii anigu kuntu waxaan ahaaday albasu mid xirta haadaa maskan alkhaatama ee khaatamka wa ajcalu waan yeelayay yani fasahu fas fisahu faskiisana min daakhilin hoos baan marinayay fa ramaa bihi nabigu waa tuuray uma qaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartaye laa albasahu abada mar dambe fargashi dahaba ma xidhanayo weligeybu fanabada naasu dadkiina way wada tuureen khawaatiimahu nin walba fargashigiisibu iska sfiriyay markaasuu tuuray waay nabigu hadduu tuuray calayhi salaatu wasalaam yaa qabayade waa la xarimay de markaa dahabka marxaban dahabka xariirta waa laga xarimay buu nabigu leeyahy min dukuuri ummati ummadayda kuwa raggaa laga xarimay dumarka unbay u banaantay ragga looma ogola wa wa fii lafdin jacalahu fii yadihi lyumna markuu fargashigaas asagaa markuu samaystay faraatigaas gacanta midiguu nabigu geliyey waay gacanta midig labada gacmood ba nabigu waa gelin jiray lakin middaa midigu u badnayd w min baabi tashriif oo dhan midigtaa la ysaga qaataaye dhinaca midigahaas yani ya waa ka yaa la gashadaa baa laleey wa can cumar ibn khadaab waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana rasul lah sal alay wasalam nahaa nabigu waa nahiyey can lubsil xariiri xariir xidhashadeed buu nabigu nahiyey ilaa haakada sidaa mooyaane ilaa haakada wa rafaca lanaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa noo kor yeelay isbicayhi asabaaba iyo walwusqa labadaa farood dee dahab iyo yani yani xariir de may xariir xidhashadeedu ma banaano ilaa haakada wax yaroo maradii ka mid ah mooyaane oo marada hadday xariir ku dhex jirjirto marada kale ay ka badan tahay suufkan iyo waxaan kale laga sameeyey hadduu ka badan yahay dhib ma leh laakiin hadday isla egyihiin ama xariirtu badan tahay waa xaaraan lama xidhan kara maradaas way muslim imaamu muslim wuxuu wariyey nahaa rasuulu llahi sal alay slam can lubsi xariir xariirta yani xidhashadeeda nabigu waa waa nahiyey ilaa mawdaca isbicayni aw halaatin aw arbacin mooyaane laba farood wixii lasa intii la saaro saddex farood afar farood intaasoo kale un baa la ogolay kitaabu ljihaad jihaadkii ayuu u kitaab yahay can cabdillahi bni abi awfa waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana rasul lah sal alay wasalam fii bacdi ayaamihi maalmihiisii mid ka mida allatii laqiya fiiha alcaduw cadowgu uu la kulmay nabigu yani waktiyihii uu nabigu duulayey ee duulaanka uu galay ee gaalada uu la kulmay maalmaha dagaaluhu ay dhaceen mid ka mid ah intadara nabigu waa sugay cadowgii buu yani in la kulankiisibuu sugayaa inay gaalada is yani aka weerar ku qaado intadara nabigu waa sugay xataa idaa maalat ishamsu qoraxdu markay iilato oo yani zawaal la gaaray duhurkii qaama wuu istaagay fiihim dadkii dhexdooda khadiiban xaliyi faqaala wuxuu yihi nabigu ayuha naasu dado laa tatamanow ha tamanina liqa'a alcaduwi cadowga la kulankiisa wa ilaahu gaalada nala kulmi ilaahu gaala cadowga nala kulmi ha dhihina ha tamanina was'alu llaha ilaahay weydiista alcaafiyata caafi caafimaad ilahay weydiista ay dhib oo dhanba ilaahu naga kaafi dhaha oo ilaahay barya waay fa idaa laqiitumuuhum laakiin gaaladii haddaad la kulantaan fasbiruu sabra fasbiruu sabra buu yidhi waaclamuu ogaada ana aljannata jannadii taxta dilaali suyuufi seefaha harkooda harkaa hoostiisa ay jannada ku jirtaa yacni jannada waxaa yani lagu gaaraa oo sabab muusil oo jannada ku gaarsiinaya waxaa noqonayo yani ayahay jihaadka oo lagu dhinto waayo jihaadka waayo oo lagu dhinto waayo marka seefaha hoostooday jannada ku jirtaa macnaha waxa weye dagaalkaasood ku dhimato oo shahaado aada hesho yaa jannada ku gelaysaa waay uma qaala nabiyu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam allahuma munzila alkitaab yaa munzila alkitaab kitaabka ilaahaygii soo dejiyo waa kitaabka qur-aanka wa mujriya saxaab yacni daruurta allihii socodsiinayo wa haazima alaxzaab yacni kuwa isi soo bahaystay all allihii jebinayo ihzimhum ilaahow jebi gaalada wansurnaa ilaahow noo gargaar calayhim dushooda ilaahow noogu gargaar aad unoo وعن سهل بن سعد وحال لقى وري أساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي نبي رباط يوم maalin dhufayskiis fii sabiililaahina loo galo maalin oo aad dhufays gasho wey ribaaskana waxaa weeye meesha furunta ee cabsida oo naftaada ku xabaastaa ribaad leeya waa dhufayska un inaad dhufayska gasho meesha furunta ah aad gasho waay fii sabiilillaahi ilaahay dartii baadna u gelaysaa oo diintaa daafacaysaa iyo islaamka khayrun waxay ka khayr badan tahay min addunyaa adduunye iyo wamaa calayha waxa dul saaran halkaa maalinka oo cabsida aad ku jirto dhufayska ah ayaa ka khayr badan adduunya iyo wixii dul saaran waa wa mawdicu sawdi axadikum axadkiin ushiisa ushaa intii la dhigo usha adiga aad wadato bokoorada intii saa loo dhigo oo min aljannati jannada ka ahaaday yaa ka khayrun ka khayr badan min addunya wamaa caleyh adduunye iyo waxa dul saaran oo dhan intaasaa ka khayr badan adduunye qiimi yara wax naflaba ma ah ay ko warawxatu caraabo yaruuxuha alcabdu addoonku uu caraabayo fii sabiili illah ilaahay fii mardaatiillaahi uu carraabay meel ilaahay ka raalli yahay buu u socday awilqadwatu ka laho aad ka lahado yacni awilqadwatu yaqduha alcabdu fii sabiili illahi wey xudifa thaani lidalaalati awle kaa horaa laga ogaanaya alrawxatu yaruuxuha alcabdu fii sabiili illah aw ilqadwa yacni yaqduha alcabdu fii sabiili illah addoonku uu ka lahayo jarmaadayo fii sabiilillah asagoo ilaahay ridihiisa raadinayo fii mardaatillahi yaa khayrun ka khayr badan min addunya wamaa calayha adduunye iyo wixii dul saaran oo dhan dahabkeeda iyo doolarkeeda mulkigeeda iyo maalkeedaba isku darwa wa can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaala wuxuu yihi nabigu intadaba allaahu ilaahay baa kafaalo qaaday intadaba allah ay takafal allah walimuslim imaam muslim asag wuxuu wariyey talaman allah ilaahay baa lamaano qaaday liman axad kharaja baxay fii sabiilihi waddadiisa u baxay ninka ilaahay dartii u baxay laa yukrijuhu xaaluusa bixinaynin ilaa jihaadun jihaad mooyaane fii sabiilii buu yidhi ilaahay ilaa jihaadun fii sabiilii iltifaat baa ku sugan marka hore qeybaa la soo haye laa yani laa yukrijuhu ilaa jihaadun fii sabiilillahi bay ku toosnaan ilkaasa fii sabiili qeybaa laga jeesto iltifaat baa loo jeesta yani takallum baa loo jeesta takallum ay iltifaat baa lidha marxaban waa tafanun oo hadalkay macaaniinaysa xagga balaaqada markii hadalku yani uu qeybo ku socdo oo haddana khitaab loo bedelo ama takalum loo loo bedelo iltifaat baa laydhaha iltifaat baa laydhaha ayahay liman axad ilaahay wuxuu u ballan qaaday u kafaalo qaaday kharaja baxay fii sabiilihi laa yukriju xaaluusa bixinayni ilaa jihaadun fii sabiilihi baa ilahay bixid uu u baxay mooyaane fii sabiilihi aniga waddadayda aniga dartay unbuu u baxaya wax kale umaxay iyo wa iimaanun rumayn bi aniga uu rumaysan yahay wa tasdiiqun rumaynoo birasuuli rasuulkaygana waa rumaynaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam fa huwa ninkaasu calaya dushayda laaminun ay madmuunun mid loo lamaano qaaday weeye ninkaasu waa nin daamin aho calaya dushayda waxaa looga ballan qaaday oo loo damaano qaaday an udkhilahu inaan geliyo aljannata jannada inaan geliyo ow arjicahu inaan soo celiyo ilaa maskanihi gurigiisi alladii kharaja minhu uu ka soo baxay naa'ilan xaaliyo mid gaaray maa naala wuxuu gaaray oo min ajrin aw haniimatin ah marka ballan ilaahay baad haysataa mar haddaad ilaahay dartii u baxdo adigoo nabadgelyaa in gurigaaga lagu soo celiyo lagugu soo celiyo oo ajir fara badanna soo kasbaday haniimana soo helay haddii aad dhimatana almowt fii sabiilillahi waa shahaade wax ka khayr badan ma jiree janno ayaa banaanka ku taal muran kuma jira go jannadaas waa yani meel bay ku taallaa way ballan qaadan tahay haddaadba ku dhimatay jaad wa masalulmujaahidi ninka mujaahidka fii sabiilillahi ku jihaadaya masalkiisu iyo tilmaantiisu wallaahu ilaahay baa aclamu og biman yujaahidu fii sabiilihi ah kelimadaasa la raacay jihaadku inuu qaali yahay waxaad ka oranaysaa yacni wallaahu aclamu biman yujaahidu fii sabiilihi buu nabigu leeyahy ilaahay baa garanayo xaqiiqada u og ninka mujaahidka oo waddadiisa ku jihaadaya maxaa yeele jihaadku ikhlaas buu u baahan yahay wa markaad baxayso ilaahay dartii waa inaad u baxdo wax kale aada fiirnin wa ka masali saa'imi buu la midi nin sooman alqaa'imi habeenkiina taagan wa nin maanta oo dhanna soomana habeenkii oo dhanna daaca u taagna ajirka uu leeyaho kalu helaya anaga wa tawakal allahu ilaahay wuu u ballan qaaday lilmujaahidi fii sabiilihi in tawafaahu hadduu oofsado an yudkhilahu ljannata inuu gelinayo ow yurjicahu inuu soo celinayo saaliman asagoo nabad qabo maca ajrin ow haniima ajir keliyu wataayo wax haniima hadda lama soo furanin laakin ajir asagoo nabad qabo ajir watuu imaanaya ow haniimatin maca haniimatin ajir iyo haniimuu soo helay waana nabad qabaa buu gurigiisa kusoo noqonay wa canhu waxaa laga wariyey can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam maa min mak min makluumin mid la jareexaynayaa ma jiro la dhaawacayo kaasoo yuklamu la dhaawacayo fii sabiilillahi ilahay waddadiisa lagu dhaawacayo ilaa jaaa wuu imaanayaa yowma alqiyaamati walxaal kalmuhu dhaawiciisi yadmi uu dhiigayo meeshii dhaawaca kaga dhacay xabadu kaga dhacday ama yani yani waranku kaga dhacay ama dhaawac uu ka galay asagoo dhiigga uu saa u boodayo imaanaya qiyaamaha waa shahaado markhaati bay u tahay de inuu ilaahay dartii u dhaawacmay wa allawnu midabku lawnu dami weeye xagga midabku dhiig buu egyahay war riixu udugu laakiin riixulmiski waay sida miskigu usoo udgayaa dhiiggaas ay wa can abi ayub waxaa laga wariyey alansaariyi radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam qadwatun kallaho la kallaho fii sabiili llahi ilahay dartii loo kallo aw rawxatun caraabo yani fii sabiili llahi loo caraabo yaa khayrun ka khayr badan mima alacat calayhi shamsu waarabat mima alacat calayhi shamsu wax alla waxay qoraxdan koonka usoo baxayso adduunyada waxa dusheeda saaran qoraxda usoo baxayso waqarabad ay u dhacayso qoraxda maxaa ka khayr badan yani caraabo aad ilaahay dartii u carowdo meel khayra u carowdo ama aad yani fii sabiilillahi aada u kallahdo waay jihaadkaas ay wa can anas ibni malik waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wuxuu nabigu qadwatun fii sabiili llahi yani aayahay kallaho la kallaho ama jarmaadid la jarmaado fii sabiili llahi aw rawxatun caraabo yaa khayrun ka khayr badan min addunya wamaa fiiha wa can abi qataadata alansaariyi radi allahu canhu qaal kharajnaa waan baxnay maca rasuulillahi baan baxnay sala allahu alayh wasalam ilaa xunayn dagaalkii xunayn ayaan u baxnay buu yidhi wa dakara wuu sheegay qisatan qisuu sheegay waayo qisadii xunayn buu sheegay faqaala wuxuu yidhi faqaala rasuulu llahi rasuulka ilahi wuxu yihi sala allahu alayh wasalam man qatala ninkii dila qatiilan lahu calayhi bayina falahu salabuhu qaalahaa halaatan saddex goor buu nabigu ku celi man qatala qatiilan nin la dilay ninkii dilay waaye nin qof baa la dilay ninkaa ninkii dilay lahu calayhi bayina markhaatina u hayso inuu ninkaa asagu dilay waayo ninkaa inuu asagu dilayna markhaati rag kaloo dagaalka kula jiray baa arkayay inuu dilay gaalkaas falahu waxaa usugnaadee salabuhu furkiisa wa salabka furkaa la yidhaha ninku inta uu wato yani hubkii uu watay dharkii uu qabay faraskii uu saarnaa intii uu watay baa la yidhaha fur xoolaha wixii kaleeto kale waa haniimo laakiin inta uu ninkaan wato fur baa la yidhaha furka adaa leh haniimada lagu dari maayo gaar baad u leed markhaati haddaada u haysa ninka in la dilay un la arkana hade haddaada yani wax dilay lama oge markaase xoolihiisa waa la qaadaya furkiisa waa la qaadaya haniimada lagu daraya dadka udhexeeya laakiin haddaa markhaati u keensa adaa iskale wa can salamata ibnu akac waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal ata nabiyu sala allahu alayhi wasalama ay ata nabiya nabiga waxaa u yimid sala allahu alayhi wasalama caynun baa u yimid oo min almushrikiina ka mid a mid jaajuus ah jaasuus baa lagu yidhahda xagga carabiga yaa u yimid nabiga yani mid jaasuus ah u yimid nabiga ay wa huwa fii safarin xaalu kusuga nabigu fa safar caynka marka xal midka jaajuuska alida waa mid yani dad waxaan yan meel kale iska dhigahayo dadka iskusoo dhexdara xaggeed ka imaad meelaha anaan ka soo baxayo marka dadku cadadkooda iyo fiirinaya hubkooda suu yahay cadadkooda intuu leegaayo bal waxay samaynayaan waa ka waxaas warba soo ogaanaya jaajuus baa leeyahay ko oo kuwa hadda markii dagaalaha la gelayo o kale meelaha intu lagu dagaalamayo nin baa xagga tagayo markaasuu ciidanka kale dhexdiisu iska tegaya markaasuu hubka hogaaminaya xagga soo mara iyo dhinaca kadid iyo xagka waa ka wey waa un kaasoo kaleetoo la qabtay de ay marka jaajuuskaasaa nabiga u yimid walxaal huwa fii safarin fa jalasa wuu fariistay cinda asxaabihi yataxadas ay xaal uu sheekaynaya nabigu nabiga asagoo sheekaynayo ayuu ninkiina soo ag fariistay asxaabtii uma infatala wuu laabtay insarafa waa gadoomi wey dee wuu arkay dadkii uu fiiriyey moogtay cadadkoodii iyo wuu arkay sooma cabaar buu sheekadii dhegaysanay markaasuu iska kacay wuxuu meeshaas iskaga fadhiyan wuxuu leeyaan lagu tuhmin buu leeyahy oo meeshuu iska fadhiyaa mudir faqaala nabiyu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam udlubuuhu war ninka raadiya oo waqtiluhu dila ninka jaajuus bu ahay ka dabataga oo kurka ha laga gooyo markaasaa loo kala yaacay de asxaabta wey ninba waa booday nin faraskiisa ku booday iyo nina ku boodo waa la yaacay wey nin wuxuu le adugu u hormar aye faqataltuhu anaa dilay buui salama bin akwac nin aad u dheereeyo orod badan bu ahaaye markiiba raggii uu ka dhaqay uu ka hormare farduhu la ortami jiray alayhi salaam salama bin akwac ko faqataltuhu anaa dilay fanafalanii salabahu furkiisa anuu nabigu gacanta iga saaray buui ninkaas wax alla wuxuu u watay oo dhar iyo waxa looguma tegin salamaa iska qaatay aye salama bin akwac baa qaatay wa fii riwaayatin faqaala wuxuu yidhi nabigu wuxuu yidhi man qatala rajula war ninka yaa dilay faqaaluu waxay yidhahdeen ibnu lakwac ibnu akwac baa dilay ninka salama bin salama bin akwac baa dilay isagaa u hormaray fa qaala wuxuu yihi nabigu lahu salabuhu ajmacu furkiisao dhan asagaa iska leh lahu salabuhu ninkaa furkiisa asagaa iska leh ajmacu dhammaanbu xabad laga qaadan maayo or qaado tacala wuxuu ninkaa wato وعn cabdاللahi بن cmr waxaa laga wariyey radي الlه anهuma qaala wuxuu yihi bacثa rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilahay baa diray sariyatan ilaalo ayuu nabigu diray ciidan buu diray ilaa najdin buu u diray fakharajtu waan baxay buu yihi fiiha ciidankaasaan ku jiray bu yhi bdllahi بن cmr faasabnaa waan asiibnay ibilan iyo waqanaman baan asiibnay geel iyo ari baan soo helnay wey fabalaqad way gaartay suhmaanunaa qismiga anagi iyo yani markii naloo qeyminayay nin walba qorigii uu helay itnay cashara baciiran waay marka ciidanku noo qaybinay laba laba iyo toban neef oo geel uu noo siiyey nabigu qolada ay xoolihii ay keeneen baa loo qaybiyay ayaga un baa soo qabtay ayagaa la siinaya markaasa laba laba iyo toban wa nafalanaa wuxuuba nabigu noo raaciyey nasiya rasuulullahi sal alay wasalam baciiran baciiran hal halna wuu noogu darayba hal hal kale wuu noo raaciyey marka min saddex iyo toban bay heleen وعn cbdاللahi بن cmr radي الlahu canهum an النabi sl ly slam qaala wuxuu yihi nabigu إida jamca allahu اlأwliina wاlآakhiriin kuwii hore iyo kuwii dambeba ilahay markuu soo jamciyo waa qiyaamahe yurfacu waa loo kor yeelayaa likulli qaadirin nin wax khayaanay oo wax dhagray oo khaa'ina kulligii liwaan badirad baa loo kor yeelaya calam baa loo taagi fa yuqaalu waxaa la odhani haadihi midan qadratu fulaanin waa ninkii hebelha khayaanadiisa ilaahay baa fadeexaynayo qiyaamaha markii la keeno ninkii wax khayaano isdaba marin jiray in alla intuu khayaanay oo dhan calamaa laga dhigayo bandiirado waxaa laga yaabaa kun bandiiradood inay ninka daba taaganta war maxay tahay waxan waxan waa khayaanooyinkiisi un waa lagu ceebaynaya waa lagu ceebaynaya وعn cabdاللahi بن cmr waxaa laga wariyey radي الlه canهuma ana imra'aةa haweeney yaa wujidad la helay fii bacdi maqaazi الnabiyi salى الlahu عalayh waslm maqtulatan xaalay tahay duulaamihii nabiga uu ku jiray iyo dagaalihii uu gelaya mid ka mid a ayaa waxaa la helay haweeney mayd oo meel taallo yaa la arkay faankara الnabiyu nabigu waa inkiray salى الlahu عalayh waslm qatla nisaa'i wa sibyaan buu nabigu inkiray wuxuu markaa nabigu nahiyey oo diiday in haweenka la laayo iyo carruurta yaan la laynin buu marka haweenkii carruurta lama laynayo waxay leannahu sabyi weeyaho waa lasoo qabsanaya waaba qaniimo oo dee hadhow yani waa la addoonsanayaayo marka saasaa la rabaa in loo helo marka la yani la layn maayo carruurta iyo haweenka la layn maayo shardi laakiin waxaa ah haddayna dagaalka soo gelin waay oo gabadho haddayba dagaalamayso ragga ka dagaal badanta ragga eber ay ka dhigtay waa la dili taas waa la dilaya markaas maa naago waxaa jira dagaal badan oo ragga ragga ladaga la dagaalakeeyo ama kaba daranba w canugii yaraa aan weli qaangaarin asna hadduu dagaalamayo saasoo kale waa la dili taa way banaanta wixii dagaalka galo oo dagaalamo ayagoo dagaalamaya la arko waa la dilaya oo si kaleba lagu qaban karin waxaa kaleeto carruurta yani yani haweenka ay macfita hadday ku dhintaan gaalida ayagoo habeenkii ayagoo sidaanoo kale guriga ugu jira unbaa la miray oo markaasaa un waxaa la saaray waa la dab saaray oy soo ma wixii ku dhintay markaa laysuma hayso meeshaas laakiin sida kale markii saf iyo safil yahay haweenta carruurta maatada waa la bixinaya maatada lama leynayo marxaban waa la qaybsanaya hadhow waaba qaniimay noqonayaan wa can anas ibni malik waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana cabdiraxmaan bin coof iyo wazubayr ibni cawaam shakayaa way sheegteen alqamla injir bay ka sheegteen ilaa rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi rasuulka ilaahayo injir baana dhibaysa yidhahdeen injir fii qaswatin duulaan oo lahumaa usugnaaday duulaan ay galeen bay marka waxay sheeganayaan ina yani injir yani qof hadee safar ku jira iyo yani waa ka hadee nin madaxiisiiyo hagaajinaya mehe marka injir baana dhibtay yidhahde farakasa lahumaa nabigu wuxuu u ruqseeyey fii qamiisi alxariiri xariirta qamiiskeeda qamiis xariira inay xirtaan fa ra'aytu waan arkay buu yihi calayhimaa iyagoo qabaan arkay waa daruura markaas daruura waay xariirtu mogta yani waa wax caafimaad badano haddii aad xirato way korkaaga wixii cayaano ku jiray waxaasoo dhan way dhimanaya waktiga kulaylaha qabow bay noqonaysaa waktiga qabowna kulayl bay noqonaysaa xariirtu marka waa dhar noocaasa marka markaa dee daruuraa imaatay injirtaa darteed baa loogu baneeyey yani khamiis oo xariira way wacan cumar ibn khadaab waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaanat amwaalu bani nadiir nimanka reer bani nadiir la yidhaahdo maalkoodu wuxuu ahaa mima kii afaa allahu ilaahay uu kusoo celiyey calaa rasuulihi sala allahu alayhi wasalam fay weeye fay fay iyo haniimay kala yidhahan xooluu moogtahay haniimo wixii dagaal iyo xoog lagu qabsaday baa la yidhahda fayna waxaa la yidhahdaa qoladii dagaal la-aan la qabsaday wixii isdhiibeen hadday isdhiibaan qolada maalkoodu fay baa la yidhahda marka rasuulku khaas u yahay alayhi salatu slam iyo ahlubeytkiisa iskale aaya mima afaa allahu calaa rasuulihi sala allahu alay waslam o mima kii ka mida lam yuujifi lmuslimuuna muslimiintu aysa kicinin caleyhi dushiisa bikhaylin fardo aye walaa rikaabin aysa u kicinin wa fardana laguma weerarin yani rikaabna awrna laguma weerarin geel laguma weerarin wey wa kaanat waxay u ahaatay lirasuuli llahi sala allahu aleyh wasalama khaalisan waay fa kaana rasuul lahi wuxuu aha sala allahu aleyh wasalam ayahay yaczilu nafaqata ahlihi sanatan ay wuxuu markaa nabigu uu yani meel dhigayay oo kaydinayey waaye nafaqata ehlihi ehelkiisaa waxay cuni lahayn sanatan waay uma yajcalu wuu yeelaya maa baqiya wixii soo haro fi lkuraaci fardaha iyo wasilaaxi hubka cuddatan xaalay tahay fii sabiili llahi caza wajal markuu yani reerka uu yani u dhigo meel sanad waxay cuni lahaayeen wixii kaloo ka soo haro wuxuu leeyahy hub ha lagu gado hub iyo fardaa lagu gadaya lagu duulo waay an cabdillahi bn cumar radi allahu canhuma qaal ajra nabiyu sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay waa orod siiyey oo yani nabigu waa tartan siiye weeye maa dummira min alkhayli maa kii dummira la boglaalay oo min alkhayli fardaha ka mid a min alxafyaai meesha xafya layidhaha laga bilaabay ilaa saniyat lwadaac baa la tartansiiye la orosiiye wa ajraa nabigu waa orosiiye waa tartansiiye maa lam yudmar maa lam yudammar fardihii aan la boglaalina min asaniyati ilaa masjidi bani zurayqin qaala bnu cumar wuxuu yihi wa kuntu waxaan aday fii man ajraa dadkii tartansiinaya fardaha saarnaa baan ku jiray buu leeyahy fardaha laba nooc weeyaha yani maa dumira min alkhaylda waxaa la yidhaha fardaha fardaha marka hore waa la cayilinaya aad baa cuntada loogu dadaalaya markaasaa la cayilina markay aad u cayilaan yaa maalmo maalin iyo laba iyo xoogaa cuntada lagu yaraynaya iyo biyaha lagu yaraynaya marka neefka isagoo aad u ladnaa marka hore haddii laba maalin iyo uu yaro baahdo oo lagu yani lagu yareeyo cuntada xoogaa marka wuu bog dhuubanayaa dee awoodii iyo tigaadii iyo xooggiina waa ku taagay aad buu u dheeraynaya markaas aad buu u dheeraynaya hadii cuntada xoogaa lagu yareeyo biyaha yani haddii biyaha aad u cabaan cuntada ma ordi karaan mogta aad ma ordi karaan marka fardan la boglaalay baa la yidhahda intuu marka hore aad loo ladnaysiiyo cuntada loogu dadaalay nafaqada markay si fiican u cayileen yaa baryo xoogaa cuntada loo yareeyo iyo cabitaankii oo markaas xoogaa dhuubteen wey boglaalmeen way cayilki iyo quruxdiina waa kasii muuqdaawa neef hadda aad u ladnaa oo cayilnaa haddii maalin uu jid galo oo maalin uu ya socto iyo maalinkaa uu baahdo berri oo kale xoogaa uun bog laadanaya ma ogeyn laakiin cayilkiisii iyo awooddii way ka muuqataa mogta xoogi wuu fududaanayaa un marka fardaha aad bay u dheeraynayaan meesha xafya la yidhaha laga orasiiye sanatilwadaac baa la intaasay ordeen kuwii aan la bog laalina aya wa ajraa nebigu wuu oraseeyey maalam